bulshada ayaa si aada isugu soo baxaya maalmaha lagu guda jiray ciidda waddooyinka magaalooyinka si aysan u dhicin dhibaatooyin ka yimaada gaadiidleyda una dhicin wax shilah ayaa waxaa lasoo saaray awaamiir ku socota gaadiidleyda gaadiidleydan kala duwan oo ku dhex shaqeeya gudaha magaalooyinka gobolka bay ayaa waxaa loogu baaqay in ay ku socdaan xawaare aada u gaaban maadaama loo guda jiro maalmaha ciidda laba xidigle xasan cabdulaahi maalin afyeenka ciidanka booliiska gobolka bay ayaa awaamiirtani warbaahinta u mariyey gaadiidleyda ku dhaqan gobolka baaya dadka oo bajaajleyta eh magaalada maylaray iyaala oo basalaad iidad laha tukudi iyaala magaalada haka fasaxmeen dadweyna magaalada haka fasaxmeen ini tartiibta baawartii on wadan mas-uuliyad wayba ku saaran dadku sugado mas-uuliyad ku saaran way kaloo mas-uuliyad ku saaran iyaalka jidka maraayinga maylaray mas-uuliyad ku saaran ehe mahad ishukri iskule oo soonkii labaatan iyo sagaal yey oo maylaray safayle ka soonni alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iyaadaba maylaray ilaahay inaynu ku shukri inuu gaar ahaan wayba antoon ku mahadnagay ciidamada amniga oo qaybajo shaldajiisan sida booliiska ciidamada nabad sugidda asluubta militariga dhammaan ciidanka maylaray amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali guud ahaan ciidanka maylaray amniga sugaay ee soomaali eedeeda aan mahadsanyin khaasatan ciidanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo qaybajo shalgadiisan safayle maylaray aan wada shaqeeyan gaar ahaan wayba safayl ciidankan la shaqeeyey bilaan sooma aan ka soomay magaalada baydhabo gadoomiyaha dhalinyarada labaandu ay sanadaacad itiimbiyeyna safayle maylaray qaybo shaljidiisan oo ciidamada maylaray aan la shaqeeyan marka wayba soomaalika maamahadaase qofkii soddon soomi maalintoo lankii labaatan sagaal beri soomi maalintoo magadarsad waayo marka guud ahaan dadaalkii una dadaalni wayba laha aynoo halawnay maalmo ciidda ciidamada boliis wayba aan ka baaqay maalmo ciidda sideedan ber mase afartan ber ini iyo eed iyo eed maylaraa in dhabar adeegan shacabka meelohan iska baxayan oo ciyaaro hidihi dhaqan jooga suubsadayan meelo finaaniintan iska kooyan dadweynaha meelo ka coweeyan ciidamada amniga wayba aan ka baaqay ini maylaraa eed iyo eed mas-uuliyadna isku saaran tankala wayba maylaraa in sheegay dadka oo bijaajleyta eh magaalada maylaray iyaala oo basalaad iidad laha tukudi iyaala magaalada haka fasaxmeen dadweyna magaalada haka fasaxmeen ini tartiibta baawartii on wadan mas-uuliyad wayba ku saaran dadku sugado mas-uuliyad ku saaran way kaloo mas-uuliyad ku saaran iyaalka jidka maraayinga maylaray mas-uuliyad ku saaran marka walaal wayba kalena bajaaj kalanka wadahay walaal markale walaal wayba kalena ini shil isku ilaalida inkastoo maylaray qadarta ilaahay isku leey laakiin ini dadaalan yalla fade maalmaha loo guda jiray ciidda ayaa waxaa timaada saxmadda ama jaam badan taasi oo mararka qaar sababta inay dhacaan shilal kala duwana